halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com barnaamijka dhallinyarada maanta waa maalin axad ah bisha nofembarna waa toddoba sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aanu ku soo qaadanayn waraysi aanu la yeelanay fanaaniinta jabuuti qaarkood oo ka warramaya hibada faneed ee abwaanada iyo doorka ay bulshada kaga jiraan
surwaal loona jiro waalan dhalan baa ka adag ayuu markaas soo dhigi cali allahu naxariiso markaasaan aad u fiicneedo wada murti ahay deel hees anigu uu iigu ogaa oo laydhaa waana dhalan baa ka adag magaceeduba heesta ahaa iyo ruwaaddiiyo waxaa isu tegay heestayda magaceedii heestii isiin oo ku soo dar ruwaadda markaa laxanka macalmidhaha anigaa lahaa
kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin aqriyo ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq mustafa al karimi ayaa ka badbaaday isku day dil oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee droniska taasoo lagu bartilmaameedsaday gurigiisa aroortii hore ee saaka oo axad ahayd saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in aysan waxyeella soo gaarin ra-iisul wasaaraha weerarkan ayaa kaga sii daraya xaaladda xiisadda ka dhalatay diidmada ay maleeshiyada ay iiraan taageerta ay ka biyadiideen inay aqbalaan natiijada doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ee bishii hore ka dhacay dalkaasi laba sarkaal oo reer ciraaq ah oo ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee eb in toddoba ka mida ciidamada ammaanka gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha weerarkaasi markaasi ay ku dhaawacmeen weerarkan ayaa lagu fuliyey laba diyaaradood oo hubeysan wuxuuna ka dhacay aagga sida weyn loo ilaaliyo ee loo yaqaano aagga cagaaran saraakiishan ayaa magacooda ka gaabsaday ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay fariin uu ugu sheegayo dadka inuu nabad qabo isagoo ilaah u mahad celiyey wuxuuna dadka reer ciraaq ugu baaqay inay isdejiyaan iyagoo u turaya ciraaq kadib ayuu ka soo muuqday telefishinka dowladda isagoo xiran shaati cad una muuqda qof degan wuxuuna sheegay in gantaalo lagu soo xiray dronis si fulaynimo ah loogu bartilmaameedsaday hoygiisa jaamacadda john hopkins ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay axadda maanta ah inay diiwaan gelisay milyan oo qof oo dunida uu ku dhacay xanuunka coronavirus halka in ka badan shan milyan oo qofna xanuunka ay u geeriyoodeen xarunta waxaa kaloo ay sheegtay in bilyan oo xabo oo tallaalka covid ah caalamka la bixiyey dhinaca kalena waxaa soo badanaya dadka ka cabanaya tallaalka qasabka layskaga dhigayo iyo dadaalada kale si xanuunka ah loo xakameeyo coronavirus dalkan maraykankana golo deegaan oo ka tirsan magaalo ku taalla waqooyiga gobolka california ayaa ku dhawaaqay inay yihiin jamhuuriyad iskeed u taagan dastuur ahaan go-aankana ayay qaateen sida ay uga caraysan yihiin ama waxay u qaateen sida ay uga caraysan yihiin tallaalka qasabka ah xirashada afxirka iyo tallaabooyin kale oo xanuunka lagu dhimayo arrintan ayaa se ah mid aan ka saaraynin waxyaabaha qasabka ka dhigaya tallaalka iyo afxirashada dhinaca kalena dalka australia gobolka new wells ayaa dadka sida buuxda u tallaalan waxaa laga khafiifinayaa xayiraadaha in muddo ahba saarna dhegeystayaal duhur wanaagsan meel walba waad naga dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waryaheenna sagaal siciid faarax ayaa warbixintan jabuuti nooga soo dirtay
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka jabuuti ayuu toddobaadkan idinka imanaya waxaan idiin daadahayn doonta anigoo sagal siciid faarax barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa qaar ka mida fanaaniinta soomaalida oo heeso badan albino badan oo ay duubeen waayey meel ay jaan iyo cirib dhigeen kadibna go'aansaday in ay ku qoraan buugaag heesahooda iyo fankooda waxaa ka mid a fanaaniintaas xasan khadar sheekh maxamed oo markii uu waayey heeso badan oo duubay go'aansaday inuu hadda wixii ka dambeeya qoro oo uu kaydsado heesaha uu alifo xasan waxa uu ka mid ahaa fanaaniintii lagu aasaasay kooxda afarta mars ama cat mars waxa uuna marka hore ka warramayaa aasaaskii bilowgii kooxdaasi oo uu ka mid ahaa kaasmaaras markii aanu sanad baanu markii la aasaasay xisbiga erbebeda ayaa yay ahayd markaa bishii maaras afarteedii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii baa la aasaasay xisbiga markaa markaasaa la gartay in loo sameeyo maxaanku dhahdaa koox dacayadda xisbiga fadhiisadeeda halkiibaa lasoo oreyay ciyaalkii elbaa'iyada markii hore aan ahayn ee halgankii elbaa'iyada ka heesi jiray ayaa markaa lasoo uroriyey meesha daardheere la yidhahdo ayaa laga soo uroriyey markaas waaqalna looga qabtay enagasku lahaa markaa siis iyo kaad deed markii dambena war ka soo guurnay dadkii baa la baarayo la heesiisiiyey markaasoo nooc walba dee ka soo baxeen markaa waxaa la yidhi halka leer iminka ay degan ay deganaan jirtay kooxdu ayaa markaa lagu soo uroriyey kuwii baan ka mid ahaa aniguna marka waxaan ka socday xaafadda xumuli ayaan ka socday kolkaa deedna halkiibaa deed lagu soo ururiyo adugu aakhirkii intii soo baxday markaas shan iyo afartan qof baa iska soo saaro oo maxaanku dhahdaa fanaaniin noqda oo wax loo qoro mushaaro loo qoro idinku isa soo baadho isa soo qoraa layidhi anaa markaa la ii xil saaray anaa markaa waxaan la kaashaday laba nin oo saaxiibaday ahaa waayo ilaa siis ilaa maxaanku dhaha kaarte a edagisay wada lahayn turwaa kaad ilaa maxaanku dhahda kaarte seed seed biis meesha le kartoon la yidhaahdo xumbuli ilaa belbela markaa dadkii anugu ma soo wada ma wada aqaano markaa rag yaqaana yaan markaa fanaaniintii naqayn karo fanaaniintii xaafadaha kale yaqaana yaan markaa la kaashaday ururintii haa markaa nin layidhaha aadan gaab oo imika dibadda jira aadan ibraahim buraale la yidhaahdo iyo nin imika dhinto dhowaan oo la yidhahdo maxamuud maxamuud nuur dibite la odhan jiray alloo naxariistay labadaa nin baan u yeedhay markaa ila naqaynaan shan iyo afartankii qof oo anigu aan ku jiro iyana ay ku jiraan sidii baanu ku soo saaray sidii baa mushaharadana loogu qoray marka waxay noqotay tartan baa la galay dee markaas markaa misiig maanaan aqoonin heelo yarna maanaan aqoonin xataa in yar yar waxdee lala meel mare maanaan aqoonin heelooyinka maxaan wada hidiya dhaqankana marka heesumaan markaa hayn dee markaa waxaa dhacday waxaan samaynay marka riwaayad baa la sameeyey markaa riwaayad baan wax ka matelay waxba caynkaas kamaan muuqanayn anigu markaa riwaayadii labaad oo tii lacagta lagu gelayay ah taa hore wadanayunbay ahayd ayaa markaa anugu aan ka qayb galay markaa kooxdiina madax baa layga dhigo abwaaneed baa madax layga dhigay markaa markaa waxaan ku lahaa xabad heesa ayaan ku lahaa riwaadda ugu horreysay oo waxaa laodhan jiray intaanad falin ka fiirso waxaa sameeyey in layidhahdo daahir cawaalo imika jooga abwaan ah oo jooga kaadmaris ku jira imika daahir cawaalo meecaad la yidhahdo marka hees heestaa waxaa qaado aan ku lahaa riwaadadaas daahir daahir jaamac daahir jaamac kaamil iyo faadima haldhaa ayaa wada qaada marka riwaadadu sidaas heestaa waxaa dhahdaa kalifaadda igadaa baa la ydhahdaa heestaas keligii rag maahee hakaraamaseegina kalifaadda igadaa ayuu ahaa kooriskeedii iyana waxay lahayd iyana waxay lahayd kashifaadda igadaa bay iduna lahayd kutub xoor ha noqonayne kashifaadda igadaa bay iduna lahayd marka idaacadda jabuuti bay ka baxdaa riwaayad kaloo cali mooga lahaa allahu naxariistay cali shirin ninkii loodhan jiray ayaa markaa haddana la sameeyey marka waan soo tiriyey abwaanada waxaan anaa tirinayay markaas halkaa adigu adigu waktigaasaad adigu leeda riwaad samaynaysaa calim ogaa soo dhigo noogu yaraa markaas riwaad loona jiri waalan dhalan baa ka adag ayuu markaas soo dhigay cali allahu naxariistay markaasaan aad u fiicneedo wada murti ahayd deed hees anigu uu iigu ogaa oo laydhaa waana dhalan baa ka adag magaceeduba heesta ahaa iyo riwaaddii iyo waxaa isu tegay heesta iyo magaceedii heestii isiin oo ku soo dar riwaadda markaa macalaxanka macal midhaha anigaa lahaa taa hore daahiriga qaadaana midhaha iyo laxankaba anigaa lahaa waxay ahayd gemiga dhoonyaala iyo nafteydan kaga hadlayay markaan wixii waalidkii tacbii galiyay sidaan u daadiyey tacabkii waxay ahayd hees adiga kaa hadlayso odaas ka qoray sagalay haa marka waxaan idhi gemniga dhoonyaala iyo gemnigu waxa weeyaan bahalka sameeya malabka marka galbeedku waxay dhan gemni andaas dhexee boorabana waxaa laga yidhahdaa enow xaggaa eh, soomaalida kalena waxay wada- waxay yidhahdaan dhoonyaale ama dhurde yidhahdaan dhurde haa haa marka waxaan idhi gemniga dhoonyaala iyo shinnidu malabkay dhigtaan ogow dhayal kuma helaan dhibaatay u soo mutaan dhito iyo waxay ku hamiyaan dhaqaalaha noloshooda oo dhashooday u sii tabcaan dharaartay go'aan iyagu in ay dhaxal uga tagaan dhadhamantii ugu macaan iftiinka ku dhuunyadaan dhirtana ugu kaydiyaan dee dhiggaa waxaan uga socdaa qofkii dhalinyari ma oga dhaleeco wuxuu fale eh kolkuu dhudhub adaggalu kolkuu dhudhub adag galu gadaasheed iidhiyaa in aan ana dhoohanahay dhagxumo aan dhabarka saarsay dhalliishu dushaydan tahay wixii tacabla ii dhib galay haddaan dhoobada ku riday ana isdhalandooriyey ileen dhegageel ma guuraan waalana dhalan baa ka adag baan kudhi naftayda heestaasuna halkaa riwaadaysay ku jirtay marka marka ma wax khaladaad samaysay dhallinyarnimadii mise waa iska iska qaaday haayo waxbaa la isoo baray diin baa la aabbahay isoo baray inaan caalim noqdu doonayay waan ka baxay dawaa haa dawaalka laygu soo tababaray iskool kale haddana laygu daray waxba waan ka qabsan waaye lacag ba laysiyo ku shaqaysaa layidhi waxba waan ka qabsan waaye markaa wixii layla doonay oo dhan dee dhoobadan ku riday markaa waxaa jirta dhalinyaro badan oo hadda taas ay la xiriirto taas saameyn ay ku yeelan karto oo wax la baray oo haddana you know adigu fan baaba gashay fanna aan gelin meelaha iskaa wareega kuwaas maxaa oran lahay waxaan odhan lahaa waryaada intay goorigoor tahay hadhowta sida- sideedaha calaacalina oo ha ooyine waar iminkaas barqabtaan odhan lahaa oo imika waar wax qabsada intay intay goorigoor tahay yaan odhan lahaa inta timihiisa maxaad samaysay marka markii heesta aad aad markaa dhalinyaradaa tirisay ee aad iscanaanatay maxaad maxaad bedeshay marka waxaan bedelay jaadkii baan iska daayey sigaarkii baan iska daayey marka jaadkii sigaarkii baan iska- waxbaa igu ururay marka waxaan ku hameeyey inaan guur inaan guursadon reer dhisto ayaan ku hameeyey dee sidii baan ku guursaday oon reer ku yeeshay oon carruur ku yeeshay oon maxaan ku dhahaa sii badsaday cilmigii fanka oon brofesor ku noqday oo maxaan ku dhahay mus- musiiga qoraalkiisii bartay oon maxaan ku dhahaa heelooyinkii bartay maxaan ku dhahdaa een, fan- fanaan buuxaan noqday dee marka iyaga waxaa leedahay jaadka iyo waxaas ka daayay balwad waxa weeyaan waxaa la dagaalanto horumarka weeyaan ama fanaan ahaw ama ha ahaanin waxaad cuntaba ahaw waayo qofku waxa weeyaan waxaa la yidhi dagaal hortii hub samaysa la yidhahdaa qofkuna intuu dhalinyar yahay wuxuu haystaa waqti buu haystaa hadhow tal waqtigiis waa lala qaybsamayaa iminka anugu kuwaan koriyo geedkaa kama gaari kara dee waktigaygii ayay igala qaybtameen waxbaba kama joogaan waktigaygii afartii ka saacadood inta yaro tuku- aan tukanayo ayaa darqii uga aba intii kale idigii baa qaatay war intaa waktiga laydinka lay- laydinla qaybtanin war hooya wax qabsana marka waalidkii kusoo kugu soo daalay kugu soo mashquulay dhaqaale iyo lacag wax walba ku geliyey waqtigooda waa inaad waa inaad meeshii kaa doonaya waa inaad istaagtid egsatay oo abaal iyagana aduu abaal guddaa haddaad u abaal gudi weydo ha ka nixinine adigu si fiican isu dabaro muuqon haa waxaad ii sheegtay mar allah naxariiste abwaan eh, eh, sangub uu kugu yidhi eh, waxaa tahay niyo bakhaylkii fanka muxuu kugu yidhi taloobtida
wuxuu arkay waan wada shaqayno way i warwaraystay sangubna hore aad waan macalimiintaydu buu ka mid ahaa markaa riwaayadii garima kaa baxda markuu jabuuti keenay ayaan heesayay hordhaca hortii baan heesayay riwaayadii horteed baan heesayay oon dhowr habeen baa iyadaan hordhaca heesay marka intii dambe dee meel maana wada joogno dee wuun u oo haa mar dambe jabuuti yimi uu dhiman doono yaanu ku kulannay meel lagu samaynayey een, riwaayad la odhan jiray oo eh, la odhan jiray araweelo la odhan jiray markaasaan sheekaysano isbarnay ninkii oo maaragtay ninkii dhintay ee kayd la odhan jiray loo naxariistay ee abwaankeyd maxamed jaamac la odhan jiray ninkaano saaxiibbay hayaanu habrawdaagahayn maxaan ku idhahdaa ibraahim gadhle oo adeerkayana saaxiibbay haayeen markaasuu igu soo dhowaaday dee Mar- markaan fan ku abtirsaday iyo igu soo dhowaaday oo rag saaxiibadii weliba markaa waanu iswaraysano wixii igu jiray u arkay dee mar walba bal warran buu yidhahdaa wuu wuu arkay dee waxa igu jira wax dadka ugu dhiibi weydey buu yidhi cidaan ku aaminaba waan waaye marna waan haleeli waaye baan kasaan ku idhi markaasuu yidhi baqaylka fankaatay baqaylkii fankow isuu ohan jiray. halkaasuu nanas ba iga bixiyey baqaylkii fankow iga odhan jiray marka heeso badan baad haysaa gabayo badan baad haysaa wax badanood qortaad haysaa cidna umaad dhiibin adna kumaad luqayn oo shaqadaadan kale dhartulidaaad iska raacatay marka xageed rabtaa inaad geyso mustaqbalka waxaan jeclahay imika waxaan bilaabay qoraal baan bilaabay oo waxaansi malaha heesahan iyo waxaan waayo heesahaygii haddaan ku luuqayn lahaa in badan baan heesa duubay siddeetankii waxaan geeyey ertideeda waa layga duubay alban meel uu marayba la waayay laba sixuma heesa laga soo saaro meel uu marayba waa la waayay mar kale waxaa la yidhi samayso alban samaysaa la yidhi oo dhowrisidka intii kaad maarsa waxaa dhacday albankii markii in yar iga hadhsan tahay oo duubistii u hadhsan tahay bil baa la isiiyey waktigana dhammaantayba fanaaniintiidii heesaaga ahayd nin walba samaysaa la yidhi dadkii muuse gutumaya waana loo diyaariyey ayaa waxaa igu dhacday xanuun baa igu dhacay aan laba belood la jiifay maar baa i gashoy jirkayga alerjiiba galay taana wakhti waan u waayay labadii kuman hargeysa tegey kooxdii axmed salabaanbidde kooxdii ruu axmed salabaanbidde lahaa axmed salabaanbiddaanu isbarana waayahoo kooxdiiba ii dhiibayba waxaan ka ahaa heesaabaan ka noqday laxamiis baan ka noqday jilaabaan ka noqdo isna had yeeshe markaan odayga jilaayo riwaadahayagii hore kaasmars markaan oday jilaayo axmed salaambidda siiqadiisaan soo qaadan jiray markaasinu riwaad wada jilay markaa kooxdii aan axmed siiqadiis haddaan kaa dhex maxaa ka mid ah qaabku isagu wax u sameeya ama hadalka qaabku wax ma telo ninba qaab buu leeyahy markaa markaa degdeg oday degdega haa ayuu ayuu ahaan jiray oo hadalkana dedejiya waan waxba hubsan buu ii mateli jiray markaa anagoo wax wada matelayna ayuu arkuma wuu iska kay dhex arkayba waana adigu ku matalaya ninkani markaasaa anigu xabeen baan isu yaala marka odayga matelayo haddii aan la odhanayo waxaan ku leeyahay adeer ayaan odhan jiray markaa saasu muriso igaasu muri waxaan ku idhi diiriya xabeeba unbu yidhi isna diiriya xabeeba ii bixiyey isaguna marka heesihii marka aan riwaadaha hargeysa aanu ku duubnay waa labadii kuna dhoweydba ayaa idaacaddaanu u duubnay idaacaddii laba jeerun ba la soo saaro waa laa waayey haddana heesahayga waxay noqdeen wax aan haddii idaacadba tagto heestayda la waayey noqotay markaa waa celilaahay markaa marka buug baad ku kaydsato waxaa tiri buwaagta ay dhaaba de waxaan barhaas hadday cayn kaa tahay qoraalun buu- buu- qoraal ku dhigo markaa daabac baan leeyahay markaa markaa iminka buug baan wadaa buuggaas waxaa buug dhaqankii hidde ah weeyaan markaa kaa in haddii wax ka soo galana waan gelinaya haddii kalena gooni ahaanoo si gaar ahaana ayaanu duu- ayaan- ayaanu qorayna buug gooniyan ka dhigayna haddii alla ka guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa marti igu ahaa fanaan abwaan muusikiste iyo weliba majaajilayste xasan khadar sheekh maxamed waxaana barnaamijka idiin daadahaynaysay anigoo sagal siciid faarax tan intaanu mar kale kulmi doono nabadiin
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijka hibada iyo hal abuurka iyo sagal siciid faarax halkaad nagala socotaana waa v o a washington wasaaradda beeraha ee somalilan ayaa ku daahfurtay gobolka owdal mashruuc loogu talagalay dhaqaalaynta carada iyo biyaha waxaana ka faa'iideysanaya beeraleyda degmooyinka dila iyo baki ee gobolka owdal mashruucan oo wejigiisii hore ay ku baxayso laba milyan oo dollar waxaa uu wariyaheena haashim sheekh cumar good ka waraystay agaasimaha wasaaradda horumarinta beeraha somalilan aadan cabdulaahi muuse
mashruucaasi wuxuu ahaa mashruuc eh, ku- ku saabsan eh, dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha oo laga qabanayo gobolka awdal gaar ahaan eh, degmooyinka eh, dila jaaraha horato iyo xeegu iyo badanbed ayuu ku wajahan yahay waana mashruuc eh, loogu talagalay in lagu horumariyo wax soo saarka Eh, kaasoo yani xoogga la saarayo oo laga horumarinayo dhinaca carada iyo biyaha ama dhaqaalaynta carada iyo biyaha Eh, waana mashruuc ay naga caawinayaan eh, oo wasaaradda horumarinta beeraha somalilan ay ka caawiyeen eh, hay-adda s d f ama sanduuqa horumarinta somalilan oo horena eh, wasaaradda wada shaqayn dhow ula lahaa waxyaalo badanna wadanka ka qabtay oo ay wadooyinku ka mid yihiin Eh, mashruucaas eh, waxaa s d f baa naga caawinaysa insha allahu tacala haddii la yidhaha mashruucan wuxuu ahaa inuu mar hore hirgalo ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii sagaaliyo tobankii maxaa dib u dhigay runtii waxyaalo badan baa jiray oo caqabado badan baa ka hor yimid eh, oo ay ugu horeyso eh, waa tii caalamka uu ka dhacay xanuunkii eh, xanuunkan caabuqan karonaha uu ka dhacay ama eh, caabuqan eh, covid coronavirus eh, oo saameyn weyn ku yeeshay dhammaanba eh, caalamka inagana si gaara inoo saameeyey oo runtii dibu dhac badan keenay waxaa kaloo jira isbedelo iyo maxaanku dhahdaa qaabaynta mashruuca oo waxoogaa markii hore hakadyo badan galay oo isbedelo wasaaradda gudaheega iyo mas-uuliinta wasaaradda ku yimid ayaa dib u dhacay ugu dambayntiina wasiirka hadda wasaaradda jooga mudane maxamed xaaji cismaan iyo anigoo agaasimaha guuda oo kusoo biray dhowaan ayaa waxaan kusiib u yeelanay inaanu mashruuca afuritaankiisa ama bilowgiisii au nagu soo beego annagu oo uu dhaqaaqo laakiin markii hore dhowr jeer buu dib u dhacay oo mararka qaarkood isfaham waa ku jiray maxaanku dhahdaa mas-uuliyiinta wasaaradda iyo hay-adda mashruucan fangaraynaysa oo runtii qaabka mashruuca loo fulinayo iyo meelaha laga fulinayo waxoogaa ku kala duwanaay oo in badan isku celcelinayay magaranaysa discussionka ama doodu ay ka socotay halkaas ayaa ka mid ahaa iyaduna waxyaalaha dib u dhigay laakiin hadda nasiib wanaag hadda ayuu mashruucii bilaabmay maantana la daahfuray oo bisha novembar lix ay tahay labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaan rajaynaynaa inuu hadda kadib si fiican u socdo oo uu gaaro meelihii loogu talagalay sidii loogu talagalayna uu qabsamo haddii la hela mashruucani waxyaabaha uu dadka u faa'iideynayo bulshooyinkaasi degan deegaanadaasi laga qabanayo maxaa ka mid a runtii waxa weeyaan guud ahaan waxa weeyaan wax weyn buu u qaban doonaa insha allahu sida qorshuhu yahay waxaana ka mida ugu muhiimsan in la dhaqaaleeyo ciidda iyo biyaha oo socodka biyaha la yareeyo si ay dhulka u galaan ciiddana nafaqo u hesho dabeedna wax soo saarku uu kordho waa qaybta ugu muhiima waxaa kaloo raacsan oo barbar socda dhaqaaleynta ciidda iyo biyaha tababaro iyo maxaagarato haalo badan oo xagga laga caawinayo degaanka dadka oo ay ka mid tahay biyaha ballayada biyaha lagu laga cabo ee dadka ka dhexeeya iyo baraago in la samayn doono insha allahu tacaala fayskan koowaad haddii fays kale la helana lasii wadi doono waxaa kaloo ka mid a in degaanada uu mashruucu ka shaqaynayo loo samaynayo ama horumar loogu samaynayo xagga aqoontooda kor loogu qaadayo oo xirfadooda tababara la siinayo si ay ugu dambaynta iyagu ay u dhaqaalaysan karaan ama ay u kabi karaan wixii magaranaysa dhibaato soo gaadha wixii loo qabtay oo ay maxaanku rahdaa dayactirkeeda iyagu ay awood u yeeshaan oo ay u dareemaanna inay leeyihiin iyagu dadka waxaan iskalehe ka faa'iidaysanaya inay yihiin tababaro dhinaca ku saabsan baa la siin doonaa structureka loo wada shaqaynaya dowladda iyo hay-adaha iyo maxaanku raha communitigu wada shaqaynayana waa la dhisi doonaa insha allah tacaala
bulshada deegaanadaasi laga fulinayo mashruucan ee ay ka fulinayaan hay-addaasi iyo wasaaraddiinan horumarinta beeraha beeraleyda iyo dadka deegaankaasi ku nool maxaad fariin u diraysaan wasaarad ahaan bulshada deegaankaasi inay see uga faa'idaystaan
runtii waxaan uga faa'idaysanayaa fursaddan oo aan ugu baaqayaa dhammaanba dadka uu mashruuca nasiibka u helay in ay si fiican uga faa'iidaystaan waayo waxa weeyaan mashruucani waa fursad ay heleen oo muddoba aanay helin oo dhulkaasi aan waxba laga qabanin gaar ahaan dhinaca ciidda iyo biyaha aadna loogu baahnaa marka waxaan ugu baaqayaa dhammaanba dadka nasiibka u helay inay mashruucan ka faa'iidaystaan inay si fiican uga faa'iidaystaan u dhaganuglaadaan maxaanku dhadahaa hogaaminta iyo sida loogu hagayo waxqabadka loogu qabanayo inay ilaashadaan wixii loo qabto inay kala faa'iidaystaan si siman oo maxaanku dhahdaa dadka dhex ah uga faa'iidaystaan ugu dambayntana ay dayactirkeeda iyo ilaashigeeda ay ku dadaalaan inta shaqadu socotana ay garab joogsadaan oo ay la shaqeeyaan dadka fulinaya hawsha iyo dadka fangaraynaya iyo wasaaraddaba kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha ee somalilan aadan cabdilaahi sheekh muuse oo aanu ka wareysanaynay mashruuc loogu talagalay beeraleyda oo ay ka faa'iidaysan doonaan boqolaal ka tirsan beeraleyda deegaankaasi degmada dila xeegu jaaraha horeto iyo badanbed oo laga dahfuray magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana gebagabada idaacadda anigoo kusii dhowaaneynaa bal qodobkii warka ugu waaweynaa ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkadami ayaa ka badbaaday iskuday dil oo loo adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee daroniska taasoo lagu bartilmaameedsaday gurigiisa aroortii hore ee saaka oo xad ahayd saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in aysan waxyeelo markaasi kasoo gaarin ra-iisul wasaaraha weerarkana ayaa kaga sii daraya xiisadii ka dhalatay diidmada ay maleeshiyada ay iiraan taageerta ay ka biyadiideen natiijada doorashadii baarlamaaniga ahayd ee bishii hore ka dhacday dalkaasi laba sargaal oo reer ciraaqa ayaa u sheegay wakaalada wararka ee a p in toddoba ka mid a ciidamada ammaanka ee gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay fuliyeen laba diyaaradood oo hubaysan weerarkan ayaa ka dhacay aagga sida weyn loo ilaaliyo ee cagaaran ee dalkaasi ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa bartiisa twitter-ka soo dhigay in uu wanaagsan yahay oo uu bad qabo isagoo ilaah u mahad celiyey wuxuuna ugu yeeray dadka reer ciraaq in ay isdejiyaan oo ay u turaan dalka ciraaq dhegeystayaal markana gebagabadii inagoo kusii dhow markana dhinacii heesaha codka macaan ee banaxariista jannaha ka waraabiya cumar dhuul cali waxay gabogabo ahayd idaacaddeenii duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggiina saacaddu markay tahay afarta galabnimo waa v o a oo idinleh nabadgelyo